bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala اllah wslm calaa nabiyina mxamed wclى aalihi وaصxaabihi ajmaciin qaala imaam الbukhaariy raximah اllahu tacaala bismi illaahi الرaxmaan الraxiim kitaabu اlxaji xajkii ayuu u kitaab yahay meeshan waa kitaabkii شhan iyo labaatanaad ee kutubta uu kitaabaystay imaam اlbukhaari ka mida cibaadaadkana ayuu ka mid yahay xajka xajka luqatan waxaa la yidhaahdaa alqasdu u qasdid alqasdu ila alamaakin alfaadila sharcigana waxa uu ku yahay alqasdu ilaa beyt اllaahi اlxaraam liadaa'i acmaalin maksuusa kacbada oo xaggeeda la aado oo loo qasdo acmaal maksuusa ah waajibana lagu soo sameeyo sanadii bacda alhijra ayaa la farad yeelay sanadii sagaalaad ayaa la farad yeelay qowl shaad ah oo waxaa jira qabla alhijra ayaa la farad yeelay dhahaayo fuduud ayuu ku sheegay alxaafid ibnu xajar arkaanta islaamkuu ka mid yahay xajka waa rukniga shanaad wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha la yidhaahdo waajibaadka daahirka ah almacluumu min addiini bidaruura ah oo qofka inkiraa uu noqonaayo qof gaaloobayo ilaa qof markaa soo islaamay ama baadiye fog ku koray maahana oo cilmiga iyo culummadaba aada ugaga fog ayb cumrigiina qofka yacnii waxaa lagu ijmaacsan yahay in qofka cumrigiisa hal mar uu ku waajibayo waa lagu ijmaacsan yahay aadadiisu inay tahay cala alfawr ama cala ataraakhina khilaaf baa ku jiro oo cala alfawr waxaa weeyaan mar allaale markii qofka uu wixii isla helo isla markii inuu aado miyaa laga rabaa mase dib waa u dhigi karaa dib u dhiggaas culamo badan ayaa qabto laakiin dimmada say beri ku noqoto waxaa axwad ah oo wanaagsan qofku inta aanay wax haleeli doono ma oga waajibkii haddii asbaabihiisii iyo wixiisii uu helo inuu markiiba la degdego oo uu aado taasaa marka dimadiisu ay beri ku noqonaysaa ayb baab marka axkaamtaas xajka ku saabsan iyo sida loo xajiyo iyo waxyaabahaas ayaa kitaabkan uu kaga hadlayaa imaamu albukhaari baabu wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa caddaynteedii ayuu u baab yahay wa fadlihi fadligiisa xajka fadligiisa caddayntiisiibuu u baab yahay iyo wa qowli illaahi tacaala wa macnaa qowli illaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisa walilaahi cala annaasi alla waxaa u sugnaaday uu leeyahay cala annaasi dadka korkooda ugu sugnaaday xijulbeyti beytka u qasdidiisa man uu u qasdo ama man ayay dushiisa ugu sugnaatay istidaaca awooday ileyhi xaggiisa sabiilan waddo ku awooday oo aadi karo waman kafara qofkii diido oo kufriyana fa ina allaaha alle haniyun weeyaan mid deeqtoon cani ilcaalamiina ka deeqtoon tarjamada marka waajibnimada xajka inuu bayaaniya ayuu u tarjamtay iyo fadliga xajka uu leeyahay labadaaba utarjamay u tarjamtay aayaddana marka wuxuu ku xoojinayaa baabu wujuubi alxaji xajka waajibnimadiisa da aayaddaa tustay walilaahi cala annaasi xijulbeyti ayb qاaل xdثna cبdاللahi بن يوسف وهو التنيسي qال أخبرnا مالك عن بن شهاaب عن سليمان بن يسار عن cبداللahi بن عabاaس رضي الله عنهma qاaل kاna الفضل فضل بن عabاaس waxa uu ahaa radiifa رasuuل اللaahi sلى الله عليه وaلي وسلم nebiga midkii fangashan mid yanii nebiga fangashan ayuu ahaaday oo xagga dambe daabadda kala saaran waxaa laga qaadanayaa marka neefka la koraayo qof in gadaal qofka gadaashiisa inuu qof kala saari karo haddii uu awoodi karo waa uusan ku dhibaatoonaynin fa jaa-at imra'atun haweeney baa timid min khafcan reer khafcan ah ayaa timid fa jacala alfadlu fadlu bnu cabbaas wuxuu gudagalay yanduru ilayha inuu fiirinayo wa tanduru ilayhi iyadana ay fiirinayso min dhallinyaroo qurux badan buu ahaa fadlu bnu cabbaas marka wuxuu gudagalay inuu haweentii feerinaayo iyadana ay feerinayso wa jacala الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigana wuxuu gudagalay yasrifu inuu leexinaayo wajha alfadli fadlu bnu cabaas wejigiisa ila shiqi اlaakhari dhinaca kale inuu u leexinaayo ayuu gudagalay oo uu ka jeedinayo haweenta waana marka waxaa laga qaadanayaa in munkarka lagu suuli karo gacan qofkii markaas awood u leh oo markaa rasuulka sal ll ly slam isagii iyo wixii uu arkaayey ayuu kala dhex galay oo wejigiisii buu ka leexiyey ayb faqaalat waxa ay tidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inna fariidat allaahi ilaahay fariidadiisii wixii uu waajib yeelay xajkay ka wadaaye calaa cibaadihi addoommadiisa inna fariidat allaahi ilaahay wixii uu waajib yeelay calaa cibaadihi addoommadiisa korkooda uu ku waajib yeelay filxaji xajka dhexdiisana uu ugu waajib yeelay adrakad way haleeshay abi aabbahay shaykhan kabiiran oday waayeela isagoo ah laa yadbutu aan ku sugnaanaynin cala raaxilati gaadiidka korkiisa ee afa axuju ma ka xajiya canhu xaggiisa maxalushaahidka marka waxaa weeyaan inna fariidata allaahi calaa cibaadihi fi xaji ilaahay fariidadiisii wixii uu farad yeelay ee xajka dhex ah ee addoommadiisa uu ku farad yeelay aabbahay bay soo gaartay isagoo duq ah marka mar waxay ku tilmaantay haweentan xajku inuu farad yahay sheegtay oo aabbaheed uu ku waajibay nebigana ma dhihin xajku waa sunnee ka joog maadaama marka nebigana uu warkaas u qiray iyadiina ay sidaas tiri maxalu shaahidkii marka waa kaan waa meeshan xajku inuu farad yahay adrakad abi aabbahay bay soo haleeshay shaykhan kabiiran oday waayeela isagoo ah laa yahbutu aan ku sugnaan karin cala raaxilati gaadiidka korkiisa afa axuju canhu ma ka xajiya xaggiisa qaala nacan buu yidhi haah ka xaji meeshaana waxaa iyadana laga qaadanayaa naagta inay qof markaas yacnii aweenayda qof inay mas'ale cilmiga weydiin karto nin ah oo markaa cilmi u leh mas'alada hadalkeedaas iyo waxweydiintaasna dhib inaynan ahayn waxaa kaloo xadiidka uu tilmaamayaa naag inay ninka xaji karto ayb oo waalidka dhintay haddii hooyo ay tahay ama hadday aabbo tahay gabadhooda waa ka xajin kartaa ayb oo la dhihi maayo ninka nin unbaa ka xajin kara ma ahan gabadhiisa xataa way ka xajin kartaa rag iyo dumarba ha isku ahaadaan iyaga ayb waxaa kaloo laga qaadanayaa sidoo kale qof nool oo caajisa in laga xaji karo iyadana waa mas'alo kale leanna maxaa yeelay xajka marka la joogo istidaacada qofkaas welilaahi cala nnaasi xijulbeyti man istidaacadaas istidaacadaa laba loo qeybiyaa istidaaca binnafsi iyo istidaaca bilgeyr istidaaca binafsi waxay tahay midda uu qofka isaga toos u awoodi karo istidaaca bilgeyrna waxaa la dhahaa nin istidaaco waa leeyahay laakiin qof kale ayuu istidaacada ku leeyahay isaga ma laha oo kaas marka waa maxay waa yeel waayo isagoo waa yeeloon diyaaraddiis kori karin ama gaadiidkiiba aan kori karin ayaa xajkii uu ku waajibay oo xoolo uu yeeshay ninkaasoo kale waxaa la yidhaha macduub almacduub ayaa la yidhaahdaa qofkaasi marka istidaaca bilgeyr ayuu haystaa waxaa laga rabaa inuu qof ijaarto oo xoolo siiyo uu yidhaahdo orad iga soo xaji haddii qof ku tadawuca ou helana waa waa khayr waa ku gudbaa qofkaasi marka xajka istidaaca bilgeyr buu u haystaa binafsihi ma aha ayb tan marka xadiidkana daliil waa masaladaas marka maalikiyada aan qabin iyagu laakiin xadiidkan wuxuu tusayaa in taasi ay jirto ayb marka qof dhintay keliya u lagama xajiyo qof ka dhintana waa laga xajin karaa qof nooloo laakiin aan raaci karin gaadiid oo cad ah sariir saaranna waa laga xajin karaa qaala nacam buu yidhi haah waa ka xajin kartaa wadaalika kaagaasina fii xajat lwadaac xajatulwadaac bay ahayd ayb oo xajkii sagootinta ee nebigu uu xajiyey bay ahayd taasina ayb xadiidka marka tarjamadii waa isleeyihiin waxaa marka xoogaa laysdhihi karaa dhinaca wa fadlihi ah xajka fadligiisa xadiidkan xaggee ka soo gela wuxuu yidhi marka meeshaas walaakin lam yurid ilmusanifu fi lbaabi gayra xadiidi alkhafcaniya washaahidu tarjamati minhu khafiyun wakaأnnahu araada ihbaata fadlihi min jihati ta'kiidi اlamri bihi bxayثu ana alcaajiza can اlxarakati ilayhi yلزmhu an ystaniiba ayruhu an yastaniiba غayrahu walaa yucdaru bitarki dalika hadda xaj fadligiisa xadiidkan aad uguma cadda meesha uu ka imaan kara laakiin waxay tahay shaygii xataa qofkii awoodi waayey la yidhi war orodoo qof wakiilo ha ka harin la yidhi laabudda wax fadli badan u minuu yahay waxa noocaas oo kale ah meeshaasay marka tarjamada iyadana xagga ay jirtaa ayb baabu ayb baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisa macnihiisiibu u baab yahay ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamirin ya'tiina min kulli fajin camiiq aayadda marka waxay ahayd waadin fi اnnaasi biاlxaji nabiy llaahi ibraahim baa allah wuxuu amray dadka inuu ugu dhawaaqo xaj inay xajiyaan ya'tuuka waxaa kuu imaanaya markaa ayb oo ya'tuuka way kuu imaanayaan dadkii rijaalan raajiliina iyagoo ah kuwa soconaya wa calaa kulli daamirin faras kasta oo rati kasta oo bog laalan korkiis xaal ay saaran yihiin ay ku sugan yihiin ya'tiina way imaanayaan min kulli fajin ayay ka imaanayaan dariiq kasta oo camiiqin aad u fog ayay ka imaanayaan maxay u imaanayaanna liyashhaduu inay xaadiraan oy goobjoog ka noqdaan manaafica lahum waxyaaba iyaga manaafic ah oo lahum iyaga u sugnaatay say u xaadiraan manaafic badan buu marka leeyahay oo qofku markuu xajka tago manaafic fara badan jannadii buu ku raadsanayaa dembi dhaaf buu ku helayaa dad muslimiin oo yacnii isagii marka ka cibaado badan kuwo ka kuwa isaga ka hooseeya kuwo lamida ummado kale gedisan oo ashkaal kala duwanoo kulligood ay hal qiblo u tukanayaanoo laa ilaha illa allahu leeyihiin iimaankiisu marka waa faa'iido fara badan bay uga ay u noqonaysaa waxyaabahaas iyo waxyaabo kaleo aad u fara badan ayuu ayaa ku jiro ayb caadada bukhaari sida ay tahay aayadda ama xadiidka haddii kelmad qariiba ay ku jirto mid kaloo qur-aanka ku jirto inuu ku macneeyo ayaa caadadiisu ay tahay fijaajan ayuu marka keenay meesha litaslukuu minhaa subulan fijaaja fijaajan aduruqu lwaasicatu wadooyinka waasaca ah waa ayb tarjamadan marka waxa ay tahay aayaddan macnaheeda dadkii ugu dhawaaq inay xajka yimaadaan iyo xajiyaan waxay ku imaanayaan iyagoo soconayo lug lugaynayo iyo iyaga oo saaran faras ama rati kastaoo bog laalan oo yacnii la gaajeysiiyey si uu orodka iyo socodka u taxamulo ayb qaala xadaanaa axmed bnu ciisa ayb huwa axmed bnu ciisa bni xasaan yucrafu bibni tustariyi ayaa la yidhaahdaa saduuqun tukullima fii bacdi samaacaatihi qaala alkhaiibu bilaa xuja ayaa looga hadlay akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim wاnasaa'iy ibnu maaja qaala xadaana bnu wahbin wahuwa cabdullahi bn wahb almisri can yuunus wahuwa bnu yaziid alayli can ibni shihaabin ana saalima bna cabdillaahi ahbarahu أن بن cمر رضي الله عنهma qاaل رأyت رasuuل اللhi صلى الله عليه لي وsلم نبgaan arkay yrkabu raaxilathu gaadiidkiisa isagoo fuulayo bdilxulayfati dilxulayfa isagoo ku sugan ثuma markaa dabadeed yuhilu qaylinaya oo kor ugu dhawaaqayo talbiyada xatىa tastawiya bihi ilaa ay kala ekaato qaa'imatan xaal ay tahay mid taagan ilaa ay si fiican uga istaagto قال xdثna إبراhيم بن موسى qال أخبرna الوليد وهو الوليد بن مسلم qال xdثna الأوزاaعي سمع عطاءa يحdث عن جابر بن عبداللahi رضي الله عنهma أن إهلاaل رasuuل اللahi صلى الله عليه لي وsلم نبga تلبiyadiisa min dilxulayfةi dilxulayfe xaggeeda uu ka تلbiyeystay xiina اstawت bه raaxilathu bay ahayd markii hashiisii ay la kor noqotay ay la kacday rawaahu anasu wabnu cabaas radia allaahu canhu labadan xadiid marka iyo tarjamada siday isu waafaqayaan waxay tahay tarjamada waxaa lagu sheegay xajka in lagu imaan karo lug iyo gaadiid korkiisa ayb xadiidkii marka wuxuu u tarjamay wuxuu markaa tarjamadu sidaas waay labada xadiidna waxay sheegayaan nebiga sala allahu calayhi wasalam isagu inuu gaadiid raacay oo uunan lug xajka ku aadin meeshaas marka bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin lugtii iyo gaadiidkiiba waa la banneeyey gaadiidkaana fadli badan in la raaco maxaa yeele waxay leeyihiin gaadiidka haddii lugtu ay fadli badnaa lahayd rasuulka lugtaa loo doori lahaa maadaama nebiga sal ll cl slam isaga aanu lugaynin ee uu gaadiid raacay marka gaadiidkaa fadli badan saasay dhahay tarjamadana marka ikhtiyaar bay sheegaysaa oo gaadiid in la raaco iyo in la lugeeyo labada ninkii lugeeyana waa ma xuma ayb haddii marka laakiin labadiiba aayaddu ay sheegtay rasuulka marka teebuu qaatay gaadiidkuu raacay isaga marka gaadiidku inuu raaco laasiyamaa qofka hadduu meel dheer iyo waxaas uu joogo oo weliba marka de uu ku dhibaatoonayaba culammada qaar taraajimtooda haddaa akhrisaan waxaa arkaysaa waayihii hore oo kale culamaa ul andalus xajka say u soo aadi jireen iyo marka laga hadlaayo bisha rajab ay soo bixi jireen rajab qaarkood rajab ama jumaad alaakhir iyo ayuu soocod soo bilaabayaa dhul dheer buu soo marayaa markaasuu ilaa waxaa laga yaabaa bilihii xajka inuu soo gaaro xijaaj iyo dhulkaas iyagu marka de intaas meelaha ay soo marayaan dad culumay ahaayeen waxbay ka qori jireen culumay kula kulmi jireen waxbay ku akhrisan jireen waxbay ku akhrin jireen marka rixlaadka culummada qortay sida ibnu jubayr iyo kale yacnii wakhti dheer inay socdeen baa arkaysaa wakhtigaa nabi ilaahi wa waa loo fududeeyey alxamdu lilah walilahi alxamd calaa kullin marka gaadiidku inuu fadli badan yahay ka qaateen qiila ina almusanifa araada ana alraaxilata laysat shardan lilwujuub bukhaari meeshan wuxuu ka wadaa baa layidhi tarjamadan uu samaystay xajka gaadiid in loo helaa shardi inaynan ahayn oo xataa haddaan gaadiid la haysanin qofka uu lugay karo waa inuu lugku aadayo وqاl بن الqصاar في الآية dليil qاaطc لmالك أنa الraaxlaة laysat min شharط السaبيil xadiidku wuxuu xujo u yahay imaam maaligo gaadiidku shardi inuusan ahayn man istaطaaca ilayhi sabiilan taas gaadiidku inuunan shardi u ahayn oo haddii wadaduna ammaan ay tahay qofkuna uu lugku tegi karo isagoon dhibaatoonin xajki waa laga rabaa inuu aado markaas فإن المخالف يزcم أن الxaجa laa yجiب عalى الraaجiل وhuوa khilaaف الآية maxaa yeele mukhaaliفka imaam maalig wuxuu sheeganayaa xajku inuunan ku waajibaynin qofka aan gaadiid haysanin waxaan ujeedaa qofka aan lugaynayo oo gaadiid aan heli karin xajka waajibkuma aha buu dhahayaa mukhaalifkaas aayaddu laakiin labadaba waa sheegtay waxaa kaluu yidhi waqaraduhu minhu alraddu calى man zacma ana alxaja maashiyan tarjamada iyada waa taasaa xadiidkuna muxuu ka wataa imaamu اlbukhaari waqaraduhu minhu alraddu calى man zacma ana alxaja maashiyan afdalu litaqdiimihi fi اdikri calى الraakibi yacnii dadka qaar oo iyaguna yidhi lugtaa fadli badan maxaa yeele aayadda lugtay ku bilowday yo-tuuka rijaalan ayaa lugti baa lagu bilaabay soo maa saa darteed lugtaa fadli badan bay dheheen qaarkood imaamu albukhaari marka wuxuu leey lugta ma fadli badna fabayana annahu low kaana afdala lafacalahu الnabiyu sal ا l slam hadday lugta fadli badnaaleed rasuulkaa yeeli lahaa bidaliili annahu lam bidaliili annahu lam yuxrim xata stawad bihi raaxilathu maxaa yeele xadiidku wuxuu leeyahay markuu xarmanaya gaadiiduu saarnaa nebiga sal l slam dakara dalika bnu اlmunayir fi اlxaashiyati waqaala kayruhu munaasabaة اlxadiidi lilaayati ana da lxulayfa fajun camiiq qolo kale waxay tiri tarjamadii xadiidku waxay isku waafaqayaan meel kale oo muxuu rabaa min kulli fajin camiiqin dariiq kastoo fog dulxulayfaaba ka mida marka xadiidkaa fasiraya qaarna sidaasay dhahayaan calaa kullin marka inaa wararkaasaa ku jiro qaala bnu lmundir ikhtulifa fi اlrukuubi wاlmashyi lilxujaaji ayuhumaa afdal dadka xajinaya inay lugeeyaan inay gaadiid raacaan tee fadli badan faqaala aljumhuuru alrukuubu afdal gaadiidkaa fadli badan in la raaco lficli الnabiyi sal l slam nebiga ficilkiisa walikownihi acwana cala اdducaa'i wاlibtihaali walima fiihi min almanfaca manfacada ku jirto iyo ducada isagaa u kaalmo badan walibtihaali iyo tadaruc lanna maxaa yeele qofku hadduu lugeeyo waa daalayaani hadduu ducooyinkii iyo xoog uma helayo waqaala isxaaq bnu raahuya almashyu afdalu lima fiihi min atacb meelahaasay kala marmareen marka baabu اlxaji calى اraxli baabu bayaani xukmi اlxaji xajkii xukunkiisii caddayntiisii buu u baab yahay cala araxli gaadiid korkiisa cala araxli waxaan ujeedaa kooraha korkooda lagu xajiyo ayb raxligu marka waa gaaalaa qoryaha la saara geela korkiisa marka raxliga ama kooraha hadba wuxuu la dhahay wa qaala abanu wa huwa abanu bnu yaziid alcaطaar qaala xadaثana malik bnu dinaar can اlqasim bni muxamed can caaئiشhaةa radi اllahu canha ana الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalama bacaثa macahaa wuxuu la diray akhaaha walaalkeed cabdالraxmaan faacmarahaa wuxuu ka cumraysiiyey min atanciimi tanciim tanciim marka waxaa weeyaan waa meesha xilliga ugu dhow maka marka la joogo qofka maka markuu joogo meel xaramka bannaankiisa ahe xilliga meesha ugu dhow waxaa weeyaan tanciim tanciimna maka waxay ka jirtaa dhanka madiina dariiqa madiina waxyaro saddex mayl iyo waxaasay u jirtaa xaafad maka ka midaba waayba hadda waqtigaan oo hadda iyada iyo maka waa isku dhex jiraan waxyar markaad socoto tanciimta gaartaba masjidka caaisha ku yaallo waa xilliba xaramkii waa ka baxday dhankan kale iyagu marka yacni xudaybiyada xaggeeda ama jiddo xaggeeda cabaar buu soo jira waa dheeryahay shumaysi meelahaasa waxay u yahay iyo xaramka uu ku dhammaadaa ayb dhinacan kaleo daa'if iyana jiciraana iyo meelahaas waa meesha ugu dhow meeshaas tanciimta ah tanciim ayuu marka ka cumraysiiyey waxamalahaa wuxuu ku qaaday calaa qatabin koore dushiis ayuu ku xambaaray uu ku qaaday wa qaala cumaru radia allaahu canhu shuddu rixaala shudduu adkeeya alrixaala kooraha yani gaadiidka fi lxaji u adkeeya fa innahu axadu ljihaadayni labada jihaad midkood waay marka tarjamada xadiidku waa iswaafaqayaan cumradii xajku waa un isku axkaam waxa uun yar bay ku kala duwan yihiin قال xدثنا محمد بن أbي بكر وهو المqdمي qال xdثna يزيد بن زuريع qال xdثna عزرة بن ثابت عن ثمامة بن cabdاللaه بن أنس qاala waxa uu yihi xaja أنس أنس ayaa xajiyey calىa raxlin koore ayuu ku xajiyey korkiisa walam ykun mana uunan ahayn شhaxiixا mid baqiil ama unan ahayn وxadثa أna rasuul الlahi salى الlaه عalيه وaلي وsلم wuxuu sheegay nebiga xaja inuu xajiyey calaa raxlin inuu ku xajiyey yani gaadiid amase koore wa kaanat zaamilatahu wa kaanad waxay ahayd hiya raaxadadaasu nebigu uu raacay waxay ahayd zaamilatahu midda alaabta u wado oo rarku u saaran yahay azaamilatu waxaa weeyaan waxaa la dhahaa neefka ama yacni la saarto alaabta oo rarka iyo marka la guuraayo iyo ratiga la saarto ayaa la yidhaahdaa marka wuxuu ka wadaa rasuulka laba rati ma uunan qaadanin oo midna alaabta uu saarto midna isaga uu fuushanaa maynan ahayne halkii uu fuushanaa isaga ayaa alaabtiina u saarnayd wa kaanat zaamilatahu sidaas u jeedaa ayb iyadana marka tarjamada xadiidku ay iswaafaqayaan qال xdثna cmر بن عlي وهuو أbو xفصn الفلاas qال xdثna أbو cاaصم وهuو النبيل qال xdثna أيمن بن nاdr qال xdثna الqاسم بن محمد عن cائiشhaةa رaضي الله عnهa أنهa qاaلت yا رasuul الlah rasuulka ilaahayow اctamarتm waad cumraysateen idinka وlam أctamir anigana ma cumraysanin n maxay ka wadaa caaئiشha waxaa ku dhacay markii afar iyo labaatankii dulqacda madiina laga soo baxay iyadu waxay xiratay cumro tamatucay rabtay cumro keligeed cumrada markay dhammayso haddana xajka sugatay markii ay meel sarif la yidhaahdo marayso ayaa xayd ku dhacay xayd ayaa ku dhacay xaydkii markuu ku dhacay muddow marka xaydkii wakhtigii ay cumraysan lahayd iyo wakhtigii xajka loo baxayay maalinta sideedaad weli xaydkii baa joogay markaasuu nebiga sala allahu calayh ali wasalam wuxuu yidhi iska ka tag cumradaadii xajka aado dadka u raac isnacii maa yasnacu alxaaju hayra an laa taduufii bilbeyt iyada marka watigii wakhtigii yowmu tarwiya wuxuu ugu soo galay iyadoo xayd qabta muslimiintay marka iska raacday oo minay aaday carafay tagtay wixii acmaal la samaynayay samaysay kadib ayaa marka acmaashii markay soo dhammaatay maalintii saddex iyo tobnaad ee in la guuro la rabay madiine nebigu u socday ayay rasuulka waxay ku tidhi dadkuma waxay la noqonayaan xaj iyo cumro anigana xaj keligiis miyaan la noqonayaa dabcan iyada marka cumradeeda ay rabto xajkay ugu dhex jirtay maxaa yeelay markii waxaas ay ku dheay ku dhaceen maalintii sideedaad ayay waxay ku dhawaaqday xaj iyo cumro wada socdo qaarin qaarinad ayay noqotay saan sheegi doonaa marka awjuhda loo xajiyo awjuhlixraam markaan gaarino iyada markii hore waxay ahayd mutamaticad inay dawaafto oo ay acmaashii cumrada samaysato waxaa u diiday xaydka oo maanic ku noqday maalintii sideedaadaa la gaaray waxay isku beddeshayba qaarina xadiid muslim ku suganna wuxuu leeyahay nebigu sal l slam dawaafuki bilbeyti wa sacyuki bayna safa walmarwa yasacuki fii xajiki wa cumratiki dawaafkaas iyo sacyigaas baa wuxuu kugu filan yahay xajkaaga iyo cumradaadaba waa isku qabtaa marka xooga waa isku qabtadaasaabay iyadu waxay qalbigeedu ou jeclaan laba kala gaar laba kala gaara inay samayso ayaa aad ay u jeclayd markaa nebigu tadyiiban likhaairihaa qalbigeeda si uu u wanaajiyo ayuu yidhi cabdiraxmaan orod bax maka kala bax tanciim geey soo cumraysi marka ictamartum walam actamir saasay ka wadaa waa cumraysatay xaqiiqatan laakiin cumrada ay ka hadlaysaa mid gooni ay rabtaa iyada faqaala waxau yidhi yaa cabdiraxmaan idhab bax biuqdi ukhtika walaashaa la tag fa acmirhaa soo cumraysay mina tanciimi ka soo cumraysay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa qofka cumrooyin badan inuu samay karo inta uu meeshaas joogo hadda caaisha nebigu calaa lisaani nebiyi inay cumraysatay nebigaa sheegay middaan marka maxay noqonayn mid labaaday noqonayn dood baa marka ka dhalato dadka qaar waxay yidhaahdaan rasuulka yacni hal safar laba cumro inuu ku cumraysta lama sheegin ma bannaana laakiin xadiidkaanaa deliil u ah imaamu nawowi iyo xadiidkaanay deliishanayaan maxaa yeeley haddaysan bannaanayn ama wax laga fiican yahay tahay nebiga shay aan bannaanayn iyada qalbigeeda maku hagaajinayo shaygu hadduunan bannaanayn iyo xadiidka caamkee alcumratu ila alcumrati kafaaratun limaa baynaha idhab biukhtika walaashaa la tag fa acmirhaa min atanciimi kasoo cumraysii faaxqabahaa calaa naaqatin faaxqabahaa wuxuu ku xambaaray marka calaa naaqatin hal korkeed factamarad way cumraysay axqabahaa ay xamalahaa calaa xaqiibati raxla yacnii meesha ay haweenku galaan ee howdajkii kooraha kooraha xaqiibadiisa ayuu saaray oo ku xambaaray factamarad markaasay cumraysatay maxalushaahidka marka faaxqabahaa calaa naaqatin baabu fadli اlxaji اlmabruuri xajka loo baarinimo falo lagu baarinimo falo fadligiisa caddayntiisii wuu baab yahay alxaju lmabruur almabruur waxaa weeyaan waa waxaa weeyaan mabruur calaa wasni mafcuul waxayna tahay midka uu saaxibkiisa u baarinimo falo xajka mabruurkaana waa midka si fiican loo guto macaasina layska ilaaliyo qال xdثna cبdالعزيز بن cبdاللahi qال xdثna إbrahيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسyب عن أbي هريرة رضي الله عنه qاaل suئل النبي slى الله عليه aلي وsلم نبg waxaa la su-aalay أy الأعmاaلi أفضل أcmaaشha teebaa u fadli badan qaala waxa uu yidhi iimaan bالlah alla oo la rumeeyo rasuulihi iyo rasuulkiisa qiila ثuma maada maxaa ku xigaa la yidhi qaala waxa uu yidhi جihaad fي sabiiل الlah jihaad ilaahay waddadii lagu galo qiila uma maada ayaa layidhi qaala xajun mabruur waxa uu yidhi xaj loo baarinimo falo oo qofkiisa oo u baarinimo falo waxaa kaloo almabruur layidhi xaj la aqbalay kaana waa la dhahay xajka mabruurkaana alladii laa yukhaaliquhu shayun min alifmi waa midka wax dembi ah aynan dheehin oo qofka acmaashiina siday ahayd oo u guto inta uu ku guda jirana ou iska ilaaliyo macaasi iyo waxaa muran iyo afxumo iyo waxyaabahaas uu iska ilaaliyo qaala xadaana cabdالraxmaan bn اlmubaarak wahuwa alcayshiyu aلطufaawiyu اlbصriyu iqaة akhraja xadiiثahu albukhaariyu abu dawuud والnasaa-iyu qaala xadaana khaalid huwa bnu cabdاllahi اlwaasiطi qaala akhbaranaa xabiib bnu abi camrata wahuwa alqasaad aw ilaxaam ayaa la yidhaahdaa abu cabdillaahi iqatu akhraja xadiidahu albukhaariyu wa muslim wakhad oo qoray taqriibka khad khad ramsigaasi askal khad khad khad yaa iska leh ha iyo daal waxaa iskale abu daauud fi naasikh abu daawuud fi naasikh yani ninkan abu daawuuda ka wariyey sunanka maahan fii kitaabihi annaasikh ayb wاtirmidiy wالnasaa-iy wbnu maaja can caaishaةa binti طalxa caaisha binti طalxa ibn cubayd illaahi التmimiya umu cimraan kaanat faaئqaة الjamaal wahiya ثiqaة akhraja xadiiثaha asxaabu اkutub الsiتة طalxata bn cubayd illaahi baa dhalay can caaishaةa um اlmuؤminiina radيa اllahu canha anaha qaalat ya rasuul الlah naraa waxaan malaynaynaa aljihaada jihaadka afdala alcamali camalkan ugu fiican inuu yahay afalaa nujaahidu miyaynan jihaadaynina qaala laa buu yidhi maya walaakina afdala alcamali afdala aljihaadi jihaadkan ugu fadli badanse xajun mabruurun weeyaan xaj loo baarinimo fadan iyaga maxaa yeelay wuxuu jihaadoo kale ugu yahay dee mashaqo fara badan iyo socod iyo dhib badan iyo ayaa ku jiro naaguhu ay aada uga bixi karin ama dhibba ku ah marka mashaqadaasaa marka jihaadka iyaga loogu shabahay iyaga jihaadka lagama rabo naagaa waajibkuma walaakina saa waa la dabdiyey waxaa kaloo la dabdiyey lakuna lakuna lakuna afdalu ljihaad xaju mabruur lakuna marka macnaheedu waxay tahay lakuna idinku waxaad leedihiin naagayahow afdalu ljihaadi jihaad midka ugu fadli badan xajun mabruurun huwa xajun mabruurun waay marka ayb xajka marka mabruurkaa faa'iidadiisana waa kaasa jihaad baa lagu shabahay qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas alcasqalaaniyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa sayaarun abulxakam waxaa leedaha sayaar alcanazi abulxakam alwaasiطi ismu abiihi wardaan hiqat akhraja xadiidahu asxaabu kutub الsitta qaala samictu abaa xaasim abuu xaasimka waxaa weeyaan salmaan laba abuu xaasimaa jirta salmaan iyo salamatu bnu dinaar haddaa aragta marka abuu xaasim can abi hurayra waxaa weeyaan salmaan haddaa aragta abuu xaasim can sahli bni sacdin الsaacidi waxaa weeyaan salamatu bnu dinaar halkaan marka ibnu xajar wuxuu yidhi waama abu xaasim salamatu bnu dinaar weeyaan saaxibu waama abu xaasim salamatu bnu dinaar saaxibu sahli bni sacdin falam yasmac min abi hurayra ayb marka samictu abaa xaasim markuu yidhi huwa salmaan buu yidhi waa salmaan ama abu xaasimka kale ee salamatu bnu dinaar la yidhaahdo waa ninka sahlu bnu sacad ka wariyo isagu falam yasmac min abi hurayrata abi hurayra waxba kama maqlo ayb ayb qaala samictu abaa hurayrata radia allahu canhu qaal samictu الnabiya salى اllahu alayh ali wasalam yaquul man xaja lilaahi qofkii ilaahay dartii u xajiyo falam yarfud aan af xumoonin walam yafsuq aan daacada rabbi ka bixin rajaca wuu soo noqonayaa ka yowmi waladathu ummuhu maalinkii hooyadii ay dhashay xaal ou la too yahay ou la mid yahay ka yowmi ka yowma labada dabdi saxiix waa ka yowma marka la yidhaha waa mabni waa la bineeyey ka yowmi marka la yidhaahdana waxaa la ysaga la dhaqmay iskasi inay tahay mucrab duruufta mukhtasii mubhamiya waatay u qeybsami jirtay kuwaa marka icraabta marna la janada uu ku suurtoobi karaa icraabna ay ku suurtoobi kartaa ayb wuxuu yidhi marka rajaca ka yowmi waladathu ummuhu ayuu la soo noqonaya xagga dembiga yacni isagoo sidaas ka ah marka hadda xajka fadligiisay daliil ugu yahay xadiidkan baarinimada la sheegayana waa tana uu sheegayo falam yarfuf walam yafsuq xajkii aan labadaa lagu samaynin xajka mabruurka ah baabu fardi mawaaqiiti اlxaji wاlcumrati baabu bayaani fardi mawaaqiiti اlxaji wاlcumrati xajkii iyo cumradii xadayntoodii faradnimadeeda cadaynteedii buu u baab yahay mawaaqiit wuxuu ka wadaa hadda yacnii meelihii marka la xadeeyey oo nebigu uu xadeeyey ee xajka laga soo bilaabayey ama cumrada qofka aafaaqiga uu ka soo bilaabayay ayb xajku marka wuxuu leeyahay laba mawaaqiit mawaaqiit zamaaniya iyo mawaaqiit makaaniya mawaaqiidda zamaanigii xajka uu leeyahay waxaa weeyaan shawaal dulqacda iyo tobanka hore ee dilxija waa kuwa alla yidhi alxaju ashhurun macluumaat ay waqtu اlxaji ashhurun macluumaat ayb ninkii bilahaas bila aan ahayn xaj xirto ama xaj xarmado xaj uma guntan maayo hal yasiiru cumratan cumro ma noqonaa mase ma noqonaayo khilaafa mawaaqiid kaleo waxaa jirta mawaaqiid makaaniya taasuu hadda rabaa marka inuu ka hadlo ayb baabu fardi mawaaqiiti alxaji waalcumra xajkii iyo cumradii mawaaqiiddoodii faradnimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadaanaa malik bnu ismaaciil wahuwa annahdiyu abu ghasaan alkuufiyu siddu xamaad bni abi sulaymaan sheekh abi xaniifa ayaa markaa awoogiis ahaa iqatun mutqinun saxiixu lkitaabi caabidun ayb min sigaari taasica akhraja xadiidahu asxaabu lkutubi sita qaala xadaanaa zuhayru wahuwa bnu mucaawiyaةa aljucfiyu qaala xadaanii zayd bnu jubayr wahuwa zayd bnu jubayr bni xarmal aلطaa'i iqatun akhraja xadiidahu asxaabu kutubi sita أنه أtىa cabdاللahi بن cmر ayuu u yimid radيa الlaه canهuma fii manزilihi gurigiisa ugu yimid walahu fusطaaطun walahu isagoo leh markaa fusطaaطun teendho wasuraadiqu iyo xayndaab deyd suraadiq waxaa la yidhaha wax kasta oo mee wax ku wareegsan oo dhan suraadiqu u yahay qur-aanka soo kuma jirta naaran axaaطa bihim suraadiquha waxaa kaloo la yidhaha suraadiqu marka ama geesaha uga wareegsanaada ama korka uga wareegsanaada marka shayga waxa ku wareegsan oo dhan daydkoo kale u ah yacnii u ah wuxuu ka wadaa xerada yaa waxaa la yidhaahdaa suraadiq walahu fusطaatun teendho isagoo ay u sugnaatay wasuraadiqu iyo yacnii dayr iyo saqaf saaran fasa'altuhu waan su-aalay min ayna yajuusu an actamira min ayna xaggeebaa yajuusu uu bannaan yahay an actamira inaan ka cumraysto qaala waxa uu yidhi faradahaa rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalama nebigii waa farad yeelay liahli najdin reer najdi qarnan ayuu ku farad yeelay reer najdi inay ka soo cumraystaan ama ka xajiyaan qarnan qarni marka waa qarnulmanaasil uu ka wado najdina waxaa laga wadaa dhulkan kor oo dhan oo marka yani ka mid tahay khiyaad iyo meelahaas qarnan qarnulmanaasil marka hadda waxaa la yidhaha sayl meeshaas hadda magaceeda marka sayl ayaa la yidhaha o dhanka daa'ifay jirta waliahli اlmadiinati reer madiinana dalxulayfati dulxulayfa ayuu ku farad yeelay iyaguna inay ka xarmadaan dulxulayfana madiinay wax yar u jirtaa saddex shan mayl meelahaas u jirtaa halkaasaa marka ay ka ayuu farad yeelay nebiga u xadeeyey iyaguna waliahli shaami reer shaamna aljuxfata juxfo ayuu u xadeeyey meesha leedaha juxfa juxfo iyadana dariiqa madiine iyo maka ayay ku dhex ayay ku taallaa juxfa magacaasayba wadataa hadda laftirkeeda juxfada raabakh waa hadda juxfana waa la yidhahdaa raabakh waa hadda raabakhaa la yidhahdaa xaajiga masar ka imaanayo iyo shaam ka imaanaya soo mari jiray waagii hore marka dadka masar iyo shaam ka yimaada laba dariiqay ku imaadaan dariiqa madiinana waa ku imaadaan waxana waa ku imaan jireen dariiq aan kaas ahayn hadday madiine ku imaadaan dulxulayfa unbay markaas ka xarmanayaan inay juxfo tagaan ay gaaraan qasab maaha bal inay dhaafaanba maba ahanba maxaa yeele dulxulayfa waa iyada laftirkeeda miiqaad waaye markaasna waxay noqonayaan waliman ataa calayhinay noqonayaan qolada iyagu marka yacni laakiin hadaynan dariiqaa marin juxfa ma dhaafi karaan iyagoo aan markaas xarmanayn waliahli shaami aljuxfata ayaa iyaguna nebiga uu u xadeeyey ayb mawaaqiiddaa marka makaaniga dhowr waaye nebigu wuxuu sameeyey dulxulayfa reer madiina iska leh qarn almanaasil waxaa iska leh reer najdi ayb juxfa waxaa iska leh reer shaam reer yemanna wuxuu u sameeyey yalamlam yalamlam ayuu u sameeyey reer ciraaq iyo waxaa dadka ka imaanayana ee cumar ayaa u sameeyey daatu cirqin suu sheegi doono keeni doono nebigu isaga isaga yacni afartan ayuu sameeyey ciraaq marka waxaa ku daray iyo mashriq dadka ka imaanayo daatu cirqin ama waxaa loo cadeeyey meesha la yidhaahdo caqiiq labadaa meel wlأhli اmadinati da lxulayfati wlأhli shaami اljuxfata ayuu u xadiday meelahaas marka qofku inuu qofka rabo inuu maka galo laba xaalad un waayo inuu camal u socdo iyo inuunan camal u soconin haddii camal cumro iyo xaj ou rabo ma geli karo meelahaasna ma gudbi karo ilaa isagoo muxrima maaha meelaha inuu gudbo ma bannaano ilaa isagoo muxrima maaha ayb ee haddii laakiin uu ugu socdo wax camala uunan ugu soconine tijaare iyo ganacsi iyo dad meesha ka joogo uu soo salaamayo iyo hadduu ugu socdana iyadu waa geli karaa biduuni ixraam meelahanna waa dhaafi karaa ee meelahan waxaan dhaafi karin nin camal niyeysan ma gudbi karo ilaa isagoo muxrima maaha ayb baabu qowli اllaahi tacaala ilaahay qowlkiisii macnihiisiibuu u baab yahay watazawaduu sahay qaata faina khayra الzaadi sahayka ugu khayrka badan attaqwa alla ka cabsi waaye ama attaqwaa midda uu qofka ku gaashaanto oo uu dadka baryadooda uga dhowrsado waaye sahay midda ugu fiicani aayaddan baa marka uu tarjamaystay qال xdثna يحyى بن بشhr وهو البلقي ثqة ثqة زاhد qال xdثna شhباaبة شhباaبة بن sواar عن ورقاء وهuو ورقاء بن cمر اليشhكurي صدوq في xadيiثه عن منصور lin ضcfi baa ku jira xadiikiisa markuu ka warinayo mansuur ibn اmuctamir hadda laakiin maaha isaga ka warin maayo can camr bni diinaar can cikrimata can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana ahlu اlyamani reer yaman waxay ahaayeen yaxujuuna inay xajinayeen walaa yatasawaduuna mana sahay qaadan jirin wayaquuluuna waxay dhahayeen naxnu lmutawakiluun naxnu anagu almutawakiluunana dadka ilaahay tala saartaan faidaa qadimuu makata maka hadday soo galaan sa'lu nnaasa dadkay wax weydiisanayeen ilaa meeshii markay soo galaan ninkii dhulkiisii ma joogo cid wax siinaysa male waxaa weeyaan marka waa waxbuuna u baahan yahay qofka faanzala allahu tacaala ilaahay wuxuu soo dejiyey watasawaduu war sahay qaata faina khayra zaadi faina khayra zaadi sahaytan ugu fiican attaqwaa weeyaan qur-aanka dariiqadiisu waxay tahay shay maadi ah markuu sheego shaygii oo macnawi ah oo ukhrawi ah ayuu daba dhiga watasawaduu sahay qaata adduunyadii sahay u qaataan sahay kaloo haddana ilaahay la tusaayo alla ka cabsi wax loo wax lagu sahay qaata alla ka cabsigaa u fiican fa ina khayra zaadi taqwaa waxaa la mida dharka iyo markuu ka hadlaayey yaa bani aadama qad anzalnaa calaykum libaasan yuwaarii saw-aatikum wariishaa walibaasu taqwaa daalika khayr alla ka cabsiga dharkiisaa fiican yaniinaad dhar dhar inaan kor ka gashanno allana amray cawradaan ku asturanno laakiin haddana kii alla ka cabsigana yaan la iloobin alla leeyahay taasoo min hada albaab waa marka tan saa waa la yidhi waxaa kaloo lagu fasiraa attaqwaa inay tahay ka gaashaamasho waxaa laga gaashaamanaya waa maxay sahay waxaa ugu fiican tii baryo kaa ilaaliso oodan bani aadam ugu baahanin rawaahu bnu cuyaynata can camrin can cikrimata mursalan caadada bukhaari waxay tahay xadiidka haddii laysku khilaafo oo bacdi ruwaadna ay wariyaan isagoo mutasila kuwana isagoo mursala ama kuwa mowquuf ay ka dhigaan kuwana ay rafciyaan waa ishaara badana hadda wuxuu ishaaray riwaayada ibnu cuyayne camr ibni diinaar uu ka wariyey mursal inay ahayd marka hadda yaa ishaye marka ibnu cuyayna irsaa mursal ahaan uu ku wariyey warqaana wuxuu ku wariyey mutasil oo ibnu cabaas waa sheegay isaga meesha aada u feeliya oo riwaayadii hore waxay ahayd can warqaa can camr bni diinaar can cikrimata can ibni cabaas waa taas riwaayada ibnu cuyaynana waxaa weeyaan ibnu cuyayna can amri bni can camr bni diinaar can cikrimata kaana ahlulyaman ibnu cabaasaa ka maqan marka mursal meesha saas culamada marka yaa raajaxsan waa isku khilkhilaafan halkaanu ku dhigay marka ayb wuxuu yidhi marka yacni lam yadkur fiihi ibna cabaas wahakada akhrajahu saciid bnu mansuur can ibni cuyayna wakada akhrajahu طabariyu can camri bni caliyin wabnu abi xaatim can muxamed bni cabdillahi bni yaziid almuqri kilaahumaa can ibni cuyaynata mursalan qaala bnu abi xaatim wahuwa asaxu min riwaayati warqa riwaayadan bukhaari oo sulbiga kitaabka ku dhigay tan oo ibnu cuyayna ka asaxsan oo xadiidka mursalnimadu ku xoog badan yahay mursal waaye wuxuu yidhi marka qultu ibnu xajar wuxuu yihi waqad ikhtulifa fiihi cala bni cuyaynata laftirkiisa faأkhrajahu النasaaئiyu can saciid bni cabdiraxmaan almaqzuumi canhu ay can ibni cuyayna waaye mawsuulan marka ibnu cuyayna laba riwaaya asay laftirkiisa laga haya ardadiisa qaarna asoo mawsuulay xadiidka wariyeen qaarna isagoo mursal bidikri bni cabaas fiihi laakin xaka اlismaaciiliyu can ibni saacid ana saciida xadaahu bihi fii kitaabi اlmanaasiki mawsuulan qaala waxadaanaa bihi fii xadiidi camri bni diinaar falam yujaawis bihi cikrima intaha wاlmaxfuudu can ibni cuyaynata laysa fiihi ibnu cabaas riwaayaadka ibnu cuyayne laga hayo waxaa maxfuud ah ibnu cabaas inaan lagu sheegin yani waxaa ka wadaa midda ibnu cabaas sheegaysa riwaayadaas waxay noqonaya shaad ila shaad iyo maxfuudka waa isku soo horjeedaan laakin lam yanfarid shabaabatu biwaslihi shabaabatu bnu sawaar lama gooni noqonin wasliga faqad akhrajahu alxaakim fii taariixihi min dariiqi alfuraati bni khaalid can sufyaan aلthawriy can warqa mawsuulan waakhrajahu bnu abi xaatim min wajhin aakhara can ibni cabaas kama sabaqa qaala almuhallab fii hada alxadiidi min alfiqhi intaa marka waxaa weyaan bukhaari marka waa ishaaray kaannahu xadiidka mawsuulnimaduna inay sax tahay ayuu ishaaraya bukhaari maadaama uu xujaystayba isaga wuxuu yidhi muhallab oo shuraaxda kitaabka ka mida bukhaariga fii hada alxadiidi min alfiqhi waxaa ku jirta ana tarka su'aali min ataqwa dadka baryadoodoo laga taga inay alla ka cabsiga ka mid tahay wayu-ayiduhu ana allaha madaxa ilaahay wuxuu ammaanay man lam yas'al innaasa dadka aan dadka waxba weydiisanin ilxaafan celcelin aan wax ku weydiisanin faina qowlahu faina khayra zaadi taqwa ay tasawaduu wattaquu ada annaasi macnuhu waxay tahay warsahay qaata dadka dhibkiisana iska ilaaliya maxaa ku dhibaysaanna bisu'aalikum iyaahum weydiisashada aada iyaga wax weydiisanaysaan walismina ka dhowrsada fii dalika qaala wa fiihi ana tawakula laa yakuunu maca su'aali xadiidku waxaa kaloo laga qaadanayaa alla tala saarasho iyo dadbariid meel meel islama gelaysa wa inama tawakulu lmaxmuudu tawakulka la ammaanay allaa yastaciina biaxadin fii shayin qofka inuu ilaahay isku halleeyo qof bani aadanana uuna waxba warsaninba oo isaga laak asbaabihiisa uu qaato wa qiila waxaa layidhi huwa qadcu nadari cani alasbaabi bacda tahii'ati اlasbaab yacnii tawakulka waxaa la yidhaha asbaabtii markaad keensato oo waxaan ilaahay sababta wuxuu uga dhigay markaad la timaada kadib inaadan isku hallaynin sababta eed ilaahay isku hallayso kamaa qaala calayhi الsalaam sidau nebigu wuxuu yidhi icqilhaa watawakal xir oo dabar tala saarayani markaad neefkaagii dabrato ood xirato sababtii baa la timid kadib laakiin ha isku hallaynin dabarkaas inuu wax kuu qabanayo keligiis oo ilaahay tala saaro waa markaa baabun ay hada kani baabun baab weeyaan baabu muhalli ahli makata lilxaji wاlcumra baabu bayaani muhalli ahli makata reer mako meesha ay ka xarmanayaan caddaynteediibuu u baab yahay lilxaji wاlcumrati xajka iyo cumrada ayb muhallun marka waa min ahalla yuhillu ahalla waa ficil marka rubaaci ah marka ficilka maa zaada cala hulaai marka uu yahay darafkiis darafka miimiga iyo masderka miimiga ahba maxay ku imaanayaan marka ismu mafcuulka oo kale sida ismigiisa mafcuul loo keenaa loo keenaa masderkiisa miimiga ah marka muhallun waa ismu mafcuul laakiin hadda waa daraf miimi ah baa laga wadaa daraf miimi ah marka say noqonaysaan reer maka makaankii ay ka xarmanayeen للحج والcمر qال xdثna موسى بن إسماعيiل وهو أbو سلمة التبوذكي qال xdثna وhayب qال xdثna بن طاووس عن أbيه وهو طاووس بن كيسان اليماني عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبga وqt لأهلi المdينةi reer madiنة ayuu u xadeeyey dalxulayfةi ولأhلi شhaamina الjuxفaةa ولأhلi نjdina qarna الmanaaزل ولأhلi اليمنina ylmlm huna marka nebigu wuxuu yihi iyagaana huna iyaga mawaaqiidan lahuna ay liأhlihinna dadkooda iskale huna mawaaqiidaani meelahan lasoo magacaabay lahunna ay liahlihinna dadka degan baa iskale u sugnaatay iyo waliman ayaa iskale ataa yimid calayhinna korkooda yimid oo min hayrihinna iyaga aan ahayn yani meelahan dadkii loo xogeeyaa iskale iyo ninkii safar ku soo maray oo aan meeshaas dadkeeda ahayn ayb miman araada rabana mimanna ah araada doonayo alxaja xaj doonay walcumrata cumro doonay meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa hunna lahunna mawaaqiidan dadkan ba iskale waliman ataa calayhinnana waxaa laga qaadanayaa qofku meesha uu soo maraayo ayuu ku miiqaad yahay hadaad marka adiga meel soo miiqaad baad maalan leedahay ninka shaamiga oo kale miiqaaduu leeyahay juxfa laakiin maanta juxfaba waxaa uga soo soka martay dulxulayfa oo dariiq kaleu soo qaaday intaan juxfo la gaarin dulxulayfau soo gaaray madiinuu soo maray dulxulayfa waa inuu ka xarmado waliman ataa calayhinna waa isagansidaasaana marka xoog badan inuu juxfo la aado ixraamkiisa maya miman araada alxaja walcumratana waxay tahay qofkii xaj iyo cumro rabo waayo xukunkaane ninkii xaj iyo cumro aan u soconina wax kale u socdo ilaa ilaa ha xarmada ma la dhahayo iyadana waxaana laga qaadanayaa masaladan maka in la geli karo biduuni ixraam haddaadan camal u soconin adiga markaas waman kaana duuna daalika waman kaana qofkii ahaaday duuna daalika kaagaas ka soke meelaha la sheegay ninkii ka sokeeyo oo xaramka uga sokeeyo muxuu samaynayaa ma ma intou baxo ayuu miiqaad aadaya haddana uu soo ka soo xarmanaa meeshaas maya waxba inuu meel kale u laalaabto uma baahnee waman qofkii kaana ahaaday ku sugnaaday duuna daalika kaagaas yani meelaha la sheegay ka sokay xaramka uga sokeeyo fa yuxrimu wuu xarmanayaa min xaysu meel buu ka xarmanayaa ansha'a socodka uu ka soo bilaabayo yani haddii qofka mawaaqiidan la sheegayba hadduu maka dhankeeda ka xigo meesha unbuu ka bilaabayajiddoo kale hadda miiqaad maaha iyada ninkii meeshaas rabo marka inuu ka xajiyo iyadaas unbuu ka xarmanaya lannahu maxaa yeele man kaana duuna dalika waa isafa min xaysu ansha'a xataa ahlu makata reer mako min makata ayay ka xarmanayaan reer maka iyagu makay ka xarmanayaan laakiin waa xaj wax laga hadlaa ugu markaa ninka reer maka hadduu inuu xajiyo rabo makadiisaa unbuu ka xarmanayaa bis meel inuu u baxo uma bana uma baahna laakiin ninka makiga hadduu cumraysanayo ka warrama xukunkan marka xataa ahlu makata min makata waxaa iska leh xajkaa iska leh amaa ninka hadduu muctamir yahay makiga ah isaga marka waa inuu baxo oo uu aado xilli soo gala markaas lianna cumrada macnaheedaaba waxay tahay ziyaaro beytka inuu ziyaarto muxuu ziyaaranaa beytka hadduu ag joogo oo u joogaba zaa'ir ma noqon karo zaa'ir wuxuu noqon karaa markuu intuu xaramkii ka baxo uu soo gala markaas taasaana marka yacnii yaa la samay jiray oo nebiga calayhi isalaatu wasalaam caa-isho markaasi waxay joogtay maka markii uu tanciim u diraayey oo abdaxay joogtay abdaxna xaramka waayo waaba makaba qofku marka maki marka la leeyahay ada haddii meeshaa uu iska dego dhowr koo bilood meesha uu joogay iyada unbau noqonaya ee camal uu rabo maki ahaan unbaa loo xisaabaya xataa ahlu makata min makata ayay ka xarmanayaan ayb xadiidkanna marka mawaaqiiddii buu si caama uga hadlay reer maka meeshay xajka kaga xarmanaya anna wuu tilmaamay wabilahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiina